lanti wacan oo wanaagsan dhammaan meeloba joogtaan waxaan qadka telefoonka ku tiigsaday gudoomiye ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha gobolka shabeellaha hoose cabdifataax cabdulla yuusuf isagoo ku sugan magaalada muqdisho cabdifataax kusoo dhawoa warbaahinta daafeed media waa mahadsan tahay waalkay yaasin abikar cali waxaa jira abaaro ba-an iyo weliba cudurkan shibanbiyo meelo badan ee gobolka shabeellaha hoose baryahan farakulol ku haya ha noqoto degmada wallaweyn iyo nawaaxigeeda iyo ha noqoto meelaha kaloo fogfog oo ku dhow gobolada kale ee dalka wax daawooyin ah ama wax oo mataqaanaa waxqabad ah weli aad gaarsiisa ma jirtaa degmada walaweyn iyo nawaaxigeeda waa mahadsantaha walaalka yaasiin sidaa ka warhaysay guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee deegaankaasi kasoo jeedo waxay u istaageen markii shuhunbiyoodkii abaarahaba ay bilowdeen in la badbaadiyo shacabkeena soomaaliyeed ee deegaankaasi ku dhaqan alxamdulilah ilaah baan ugu mahad celinaynaa waan ku guulaysanay ilaa xad boqolkiiba sagaashan iyo shan ayaa la dhihi karaa hadday tahay gargaar loo fidiyo dadkii tabaalisnaa hadday tahay daawooyin la gaarsiyo goobaha caafimaadka markii kasoo bilaabato odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta waxgaradka gurbajoogta waxaa la yidhahdaa ganacsatada gudaha ah iyo waxgarad kale oo gudaha ku dhaqan haba u badnaatay magaalada muqdisho in ayagana ay qeybo kala duwan siyaabo kala duwan isaga qaadeen ilaa iyo xataa qeybaha baha maaragtay bahda waxbarashada guud ahaanba dhinac walba waxaa u malaysaa abaabulkii aad samayseen run ahaantii waxaan dhihi karnaa boqolkiiba sagaashan iyo shan waa miro dhalay oo maaragtay qeybaha kala duwan bulshada a ku kiciseen in dadka loo gurmado oo la gaarsiiyo gurmad maaragtay oo xagga maaragtay oo quutal daruuriga ah oo dadka oo ceriiri ka galay xagga biyaha iyo xagga daawooyinkaba maasha allah waxaan dhihi karnaa degmada wallaweyn degmada ugu gurmadka badan ayay noqotay sanadkan markii loo fiiriyo dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdifataax sida inoola soconno kol dhoweyd shaqaaqo yar ayaa waxay ka dhacday degmada wallaweyn taasoo dhaawac yar lagu geystay guddoomiyaha degmada wallaweyn qolooyinkii dhibkaasi geystay arrintooda halkay ku dhamaatay waa mahadsan tahay masar yaasiin arrintaasi waa lagu jiraa meel fiicanay maraysaa maamulkii degmada taliskii booliska militarigii meesha jooga intaba waxay soo gudbiyeen dacwad la xiriirta arrinta maaragtay ka dhacda degmada wallaweyn maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaan rajaynaynaa qof kasta oo dambiila oo falkaas lug ku lahaa oo iskudaygii fashilmay ee guddoomiyaha degmada iyo dilkii maxaa la yidhaahdaa saddex ilaaladiisa ka mid ah iyo dilkii labo wiil oo ganacsato ah oo magaalada lagu dilay iyo qalqalgelintii amniga magaalada walaweyn dadkii ka dambeeyey biidni illahi alkariim waxaan rajaynaynaa sida ugu suuragalsan in gacanta dowladda ay usoo galaan sharcigana laga afajiyo hadduu ilahay raalli ka noqdo
waxaan aan usoo jaleecno dhankaas iyo isbaarooyinka yaalla gobolka shabeellaha hoose isbaarooyin badan baa sidaynu ka warhayno waxaa yaaleen agagaarka degmada afgooye ilaa iyo xamar inta udhexaysa weli waxaad ka qabatay ma jirto isbaarooyinkaas meesha yaalla maamulka cusub ee dowladda xukuumadda cusub oo timid ma kala hadasheen mise weli waa iska sidii un waa mahadsanta yaasiin saa sheegtay isbaarooyinkii markii laga soo qaaday inta badneed inkastoo weli waxyaabo yar yar ay ku walaagsan dhanka walaweyn iyo afgooye waa taa ogeed howlgalla kasoo sameynay isbaarooyinka marba meel u gurguuraan mar waata ogeed oo gobolka shabeellaha dhexe u guureen oo ka kala carreen maxaa la yidhahdaa qoladii burcadda ahayd haddana maxaa la yidhahdaa haddana waxay kusoo laabteen afgooye iyo xamar dhexdiisa hadawaayahan maaragtay ay farab aan ku hayaan insha allah hadduu ilaa raalli ka noqdo haddana howlgallo oo isxigxiga ayaa hadduu ilaa raalli ka noqda deegaankaasi loo qorsheeya deertaan waxaan rajaynaynaa in burcaddaas laga sifeeyo deegaankaasi weliba tookadan hadduu ilaa raalli ka noqdo waxaan rajaynaynaa in la dabar gooyo hadduu ilaa raalli ka noqdo oo la waayo biidnillahi alkariim burca dambe oo isbaaro dhigata la waayo oo maaragtay wax xabsi la geeyo iyo wax maaragtay maxaa la yidhahdaa gacanta maaragtay lagu dhigo guud ahaanba maaragtay gacan adag la mariyo oo bir ah biidnillahi alkariim hadduu ilaah raalli ka noqdo marnaba uu dulqaadanayno burcad iyo mooryaan oy shaqadiisu tahay in hooyooyinkeena uu kufsado oo ay shaqadiisa tahay in maaragtay gabdhaheena uu waxyeeleeyo oo ay shaqadiisa tahay in aabbayaalkeena iyo walaalaheena maaragtay waxay wataan ka furto marnaba biidnillahi alkariim ma loo dulqaadan doono marka anaga meesha deegaanadaas ku baxnana ay kala cararaan oo kala dhuuntaan biidnillahi alkariim xeelad cusub oo aan maaragtay lagu gaadayo oo deegaanka loogu sifeynayo biidnillahi alkariim ha ahaato afgoy iyo xamar dhexdiisa iyo hadday tahay maxaa la yidhahdaa daafeed iyo afgoy wixii ku harharayba intaba biidnillahi alkariim waxaan rajaynaynaa dowladdana kule waa ka wareysaa maalintii shalay aheed ayaa la ansixiyey marka kulley hadduu ilaa raalli kano qorshayaal ad adag inay ka leedahayna wayna soo gaaraya laakiin waxaan rajaynaynaa qorshaha ammaanku hadduu ilaah raalli ka noqdo si kasta uu yahayba meesha ugu adag in loogu daro qolada burcadda ah oo tuugada ah oo kufsiga iyo dhaca iyo iyo iyo shirqoollada dadka mas-uuliyiinta waxaan ka ahayn aan ku caanbixin hadduu ilaa raalli ka noqdo waana bidnillahi alkariim waqti dhow dhegiin waxay ku farxaan indhihiina ku raaxaystaan burcaddaas waa ka arki doontaan waana ka maqli doontaan insha allah cabdifataax sida aynu la soconno maamulkiina waxa uu ka kooban yahay ilaa iyo kow iyo toban ruux ilaa iyo labaiyo toban ruux maamulka gobolka inta badanna waxaynu aragnaa guddoomiyaha gobolka adiga iyo laba ruux oo kale oo mar walba hoosha wada marka la xisaabtanka kooxaha kale ee ka tirsan maamulkiina goormay bilaaban doontaa iyadana wallaahi kulley annaga dad mas-uuliyiina nahay dadka kulley dad oo mas-uuliyiin oo shaqo loo wada diraa nahay dadkana haddii wax loo diriyo isku sima noqon karaan qofba waxaa laga yaaba si inuu maaragta dadaalka u arko waxaa iska dhici karto shaksi inuu iska gaabiyo waxaa iska dhici karto shaksi inuu maaragta naftirtiisa hawsha sida la rabo si ka fiican u qabto marka waxaan rajaynaynaa dadkaas ka maqanay insha allah ayagana inay maaragtay hawsha kasoo dhex muuqdaan oo ay warbaahinta daafeed media maaragtay ka dhegeysan doonaan inay maaragta dad qaarkood ay gaabis yihiin hadduu ilaa raalli ka noqdo waxaana weliba ku faraxsanahay warbaahinta daafeed media warbaahinta keliya dhaliilahena aan ka dhegeysanna u ahay oo mar kastaba maxaa la yidhahdaa qof walba is yidhahda oo mas-uula maxaa lagaa soo qoray maxaa lagaa soo sheegi doonaa is yidhaahda waaye waxaan rajaynaynaa dhaliil wax toosinaysa insha allah mar kastaba inaana dhaliishaan haddaan wax qaradno haddaan wax toosi toosinana inaa maaragtay inaa wax toosinna noo sheegtaan hadduu ilaa raalli ka noqdo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay warbaahinta daafid media boqol hal mar ayaan ku faraxsanahay sida shacabkaaga ugu adeegaysid adigoo laga yaabay inaa danaa kale iyo shaqooyin kale iyo howlo kale iyo maaragtay iyo iyo ganacsiyo kale aad leedahay marka waxaan rajaynayaa in shacabkaada maalin maalmaha ka mid a ku abaalgudi doona hadduu ilaa raalli ka noqdo cabdifataax aad ayaa u mahadsantahay adaa mudan walaalkay yaasin